بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب ظرف الزمان ظرف الزمان كي وظرف المكان ظرف المكان كي يوبا بيهاي darfu zamaani zamaanka darafkiisii huwa darfu zamaanka ismu zamaani zamankii magaciisi wa isimkaasoo almansuubu la nasbinaayo bitaqdiiri fii fii gadaradeeda ama fii macnaheeda gadaradeeda ku sugan nacw alyawma maalintii oo kale waaye mas maalintaani iyo walaylata habeenkii oo kale waaye ama layladaani iyo waqudwatan aroortii waaye oo iyo bukratan aroortii waa iyo wasaharan habeenka aakharkiisii waaye iyo waqadan beri wa iyo wacatamatan cisho geelmaalkii wa iyo wa sabaaxan gelankii hore waaye iyo wa masaahan gelanka dambe iyo wa abadan weligaada iyo wa amadan weligaada wa iyo wa xiinan waqti wa iyo maankii way ashbaha huwa maagu shabahay daalika kaas lasoo sheegay wa darfu lmakaani darfulmakaankii huwa asagana ismu lmakaani makaankii booskiisii waaye magaciisii dhe booskii magaciisii waaye isimkaasoo almansuubu la nasbinayo bitaqdiiri fifi macnaheeda gadaradeediina ku sugan nacw amaama horay oo kale iyo khalfa gadaal iyo gudaama horay iyo waraa gadaal iyo fowqa kor iyo taxta hoos iyo wa cinda agwa iyo macna la jir iyo wa izaa qaabil iyo wa xidaa qaabil iyo wa tilqaa qaabil iyo wa thama meeshaasi iyo wa huna meeshaan iyo maakii wa ashbaha huwa maaga shabahay dalika kaasa soo sheegay ayb musanifku raxmatullahi calayhi meeshan wuxuu kaga hadlayaa darfu zamaaniyo darfulmakaan waxaan kusoo dhex jirnay mansuubaat lasmaa waxaan soo qaadanay laba mansuub midka koowaad uu yahay mafcuulun bihi midka labaadna uu yahay masdar labadaasaan soo qaadanay in la nasbinayana waan soo aragnay masdar waxaa lagaga cabiraan dhahnay kale mafcuul mutlaq midka afara ama saddexaad wuxuu ahaa darfu zamaan midka afaraadna darfulmakaan u ahaa labadii ayaa isku daray markii hore waa kala tiriyey haddana waa isku daray halbaab ayuu ku jamciyey musanifku raxmatullahi caleyh darfu zamaan iyo darfu makaan waxaa kale loo yaqaanaa hee mafcuulu fiihi mafcuulu fiihi mid walba darfu zamaanna mafcuulu fiihi waa la dhahaya darfulmakaanna mafcuulu fiihi waa la dhahaa labadaba mafcuulun fiihi waa la dhahaa idan saddex mafcuula maraynaa mase afar mafcuul haddii la isku daro labadoodii mafcuulu fiihi waa la isku dhahaa mid walbana waa la lahaa haddii la isku darana waa la lahaa saddex mafcuula maray marka mafcuulun bihi mafcuulun mutlaq iyo mafcuulu fiihi mafaaciishi shan waaye labana waa noo dhiman yihiin mafcuulu liajli iyo mafcuulu macahu baabu darfi zamaani sababta ama cilada laba labadoodii hal baab ugu sheegayna fawaaida ku sheegi doonaa dambiya ku darayna insha alla baabu darfi zamaani darfu zamaan ayuu u baab yahay baabkan zamankii darafkiisii darafna maxaa lahaa log ahaan waa ogaan doonaa insha allah baabu darfi zamaani zamankii darafkiisii ayuu baab yahay iyo wa darfi lmakaani makaankii darafkiisi ay u baab yahay darafkii makaanka iyo darafka zamaanka waayahay labadaasi wa zamaanka waxaa laga wadaa zamanka waa xilliga waayo makaanna waa booska zamaan waxaa laga wadaa xilli xilligaa laga wadaa ee makaana booska waayo saasaa laga wadaa ayib darfu zamaani darfu zamaan huwa darfu zamaanka ismu zamaani zamankii magaciisa waay waa magac uu leeyahay zamanka xilliga waay ismu zamaani he waa ismu zamaan tacriifkiisuu sheegayaa darfu zamaani darfu zamaanka huwa darfu zamaanka ismu zamaani zamaankii magaciisii waay oo zamankii magaciisa isimkaasoo almansuubu la nasbiyey ama la nasbinaayo isimkaasoo almansuubu la nasbinaayo almansuub waa sifa sooma waa nacad agee laga nacatiyeyna isim ism nakiro waaya ism waa ism nasr ahaan waa ism waa nakiro waxaa laisku ogaa nacakeen macrifo nacagtagana macuudkiisi inuu ku raacayo ee macrifnimadii nacri nakirada sooma ya nima asal hore nakiro ah laakin hadda maxaa ah nakiro maami ah ee macrifo waay see macrifo ku noqday al wax ism al ku jira loo idaafeeyey sidaasa ku macrifo waay saxiix ismkaasoo almansuubu lanas ismun markii la dhaho waa nakiro laakin hadda waxaa loo idaafeeyey al ism ku jirto ismkii al ku jirto maxaa waay macrifo soo maha kii asaga loo idaafeeyey maxuu noqonaa macrifo waay sidaas isimkaasoo almansuubu la nasbinaayo shardi waay marka ismu zamaanka waa inuu noqdo mansuub shardi waay haddii ismu zamaankii mansuub noqon waayo hee mana dhahaya darfu zamaan waay maya darfu zamaan ma noqonayo markaas ismu zamaanka waxaa shardiga inuu noqdo mansuub ismu zamaan wuu yahay kan laakiin mansuub ma aha darf ma noqona maya hee wuxuu noqonayaa bixasabi maa qablahu waxaa laga yaabaa in noqdo mubtada waxaa laga yaabaa inuu noqdo faacil waxaa laga yaabaa inuu noqdo mafcuulun bihi waxaa laga yaaba inu noqdo majruurba haddii marfuuc noqdo mas majruur noqdo mafcuulun bihi aan dhahin mafcuul hadii majruur haddii noqdo mas marfuuc noqdo daraf ma noqonayo wuxuu noqonayaa wixii isaga markaasi boosku yaalo u baahan yahay looga dhigayaa bal marka qaar wuxuu noqonayaa mafcuulun bihi noqonayo sax ayib isagoo shuruuddiisii laga waayayna mar dambe ogaan doona insha allahu tacaala hadda laakin waxaa shardi ah ismi zamaanka inuu noqdo mansuub wey haddii marfuuc noqdo daraf ma noqonaayo haddii majruur noqdo daraf ma noqonaayo darafee ma noqonaayo marka waa shardi isimkaasoo almansuubu la nasbinayo ismi zamaanka markii la nasbiyayo wuxuu noqonayaa daraf bitaqdiiri fii fii macnaheeda qadaradeeda ku sugan shuraxda qaar waxay ku tacloojiyaan mansuubka bitaqdiiri fii fii qadaradeeda lagu nasbiyey ayay dhahayaan qaarna saas way intiqaadayaane ma ah fii qadaradeeda laguma nasbinayo laakiin fii macnaheeda ayaa ku sugan yahay laga wadaa ee ku sugnaaday ayay dhahayaan bitaqdiiri fii fii macnaheeda qadaradeeda ku sugan ama ku sugnaaday isa fii macnaheeda in laga dhadhansado ayaa la rabaa isimkaas lafdigeeda ayaa ku jirto ayaa loo soo gadaraya ma aha hee waa in laga dhadhamsanaayo in fii macnaheeda ku markii lagu dhawaaqaba waxaa laga dareemayaa inuu fii macnaheedu leeyahay ayaa laga wadaa mooyaane ma aha fiida naftarkeeda ku jirta ma aha lafdan maya saas lagama wado bimacnaa fii in laga dhadhansada laga wadaa markii lagu dhawaaqo inuu bimacnaa fii looga- laga fahamo haddii darafkii wuxuu noqday ee ism ismu zamaan waa noqday ismkii ismu zamaan waa noqday mansuub uu yahay laakiin bimacnaa fii lagama dhadhansanayo markaas muxuu noqonaa darfu zamaan darf lama dhahay darfu zamaan lama dhahay markaas xulun bihi waxyaabahaasuu noqonaa wax kale idan marka saddexdaasi waa shardi ism inuu noqdo ismu zamaan mansuub inuu noqdo waa shardi bitaqdiiri fii macnaheedana in laga dareemo سألنا مركا هو اسم الزمان كي اسم الزمان هو ظرف الزمان كده اسم الزمان زمان كي اسم كي سوى اسم كاسو المنصوب للنصب نايو بتقدير في في معنى هذا قدر هذا كسقنا ذي تسأل مركا نحو اليوم أوكي اليوم اليوم مركا ده تعريف يعني بندقنا اليوم ورتي اسمه تايم اسمه اسم كاسي hee makaan miya mase xilli waay xilli waay maalin waay soo ma boos ma aha maalin oo meel yaallo oo lagu dul istaagaaya ma ma dhici kartaa maya xilli waa xilli alyawm waay ma nasbisan tahay ha waayahay bimacnaa fii ma laga ma ma laga dareemayaa ha de maalin dhexdeedii waay wax kale ma aha alyawm markii la dhaho waxaa samaysay maalintaasi dhexdeeda ku dhacayaan bimacna alyawm tusaalaheeda waa soo marnay sumtu yawma alkhamiis waay waxaan soomay maalinta khamiista maalinta khamiistaan soomay haddii la dhaho soonkaas xagee ku dhacay dhexdeeda soomay soo maha dhexdeedii waay meel kale maaha ka horna maaha ka dambena maaha dhexdeedii waay maalintaasi gudaheeda la sooma manaa fii marka adigoo fii yawmi alkhamiis aan dhihin ayaa macnaheeda ka dareemi kartaa lama gelinayo haddii la geliyo harfu jar u galo muxuu noqday he majruur u noqday markaasi ma ba ahaba darfu zamaan ma aha markaasi sidaas naxwu lyawma maalintii oo kale waaye mas maalintaani oo kale waaye iyo wlaylata layladan oo kale waaye alleyla oo kale iyo wlaylata lay habeenka habeenka waa leylada oo kale alleyla waa taxriifkii haddii loo fiirsho waa ku rumowayaa soo ma waxaa yeelay ismu zamaan waay mansuubna ay tahay bitaqdiiri fi fi waay iyo alyawm marka waxaa waaye qoraxda soo bixitaankeeda laga bilaabo ilaa dhicitaankeeda ayaa waxa la yidhahdaa yawm qoraxda soo baxitaankeeda laga bilaabo ilaa dhicitaankeeda intii udhexaysa ayaa la yidhahdaa yawm maalin iyo walaylata habeenkana qoraxda dhicitaankeeda laga bilaabo ilaa soo baxitaankeeda laga gaaro ayaa intii udhexaysa ayaa la yidhahdaa layla qoraxda dhicitaankeeda laga bilaabo ilaa ka soo baxaysa iyo waqudwatan aroortii waay qudwa salaada subax laga bilaabo ilaa qoraxda ka soo baxaysa intii udhexaysa qudwa la yidhahdaa salaada subax laga bilaabo ilaa qoraxda ka soo baxaysa intii udhexayso ayaa la yidhahdaa qudwa qudwatan ayadana waa ismu zamaan mansuubna way bimacnaa fiina way leedahay iyo wa bukratan aroortii waa ayadana qoraxda soo baxitaankeeda laga bilaabo ilaa laga soo gaaraayo waxii ka dambe waayo zawaalka qoraxda baxitaanka laga soo gaaro ilaa zawaalka ka hor zuulitaanka qoraxda ka hor intii udhexaysa ayaa bukran la yidhaahdaa waaya bukra marka ayadana waa saas oo isku dhow yihiin leh bukra wa saxaran wa hiraabood hiraabood mataqaanaa waqti suxuurka laga wadaa saxaran haddaad maqasho waxaa laga wadaa waqti suxuurka xilliga suxuurta xilligeedii waa suxuurta xilligeeda ilaa salaada subax laga soo gaarayo horteeda habeenka aakhirkiisa aakhir leil waay ilaa laga soo gaarayo salaad subax horteedii habeenka aakhirkiisa ilaa salaada subax laga soo gaarayo intii udhexaysa la yidhahdaa saxaraan waqti suxuur waay waqtigii suxuur iyo wa saxaran saxar waay waa habeenka geda aakhirkiisii waay ilaa laga soo gaarayo salaada subax fajru saadiq dhalashadiisa ayadana waa ismu zamaan waaye mansuubna bitaqdiiri fiin way ku jirtaa macnaheeda iyo waqadan berri waay berri qadan waxaa waay maalinta markaas aada joogto maalinta ka damba waayo maalintan aan joogno maalinta nagu soo socota ayaa la yidhahdaa qadan berri qadan waayo qadan qadan ayadana zaman ma tahay misma aha zaman la kulligood waxaan zaman waay waqti xilli waayo iyo wacatamatan ishigeelmaal waa ishigeelmaal ma taqaana hadda korood yoo sheegnay soo maa keela markii oo habeenkii lasoo harayo oo ilmihiisii laga harayo meelaha loogu soo daaho loo soo laabto markii dambe la lasinaayo ayaa la yidhahda ishigeelmaal waxaa laga wadaa thuluthu leyl lawala laga wadaa habeenkii saddex qaybood way soo maa afar saac hore afar saac dhahe afar saac dambe soo maa labaiy toban saac waa saas afar saac hore ululeyl awal waay afar saac dhaxe ululeyl awsad waay afar saac dambe ululeyl aakhir waay soo ma sidaas marka sid afarta saac hore ayaa laga wadaa catama waqti waay waqtigaas waay geela markii lasoo hareeyo lasinaayo ilaa hiskanto hiskin ma taqaana hiskin hiskin maa waay adig hiskin ee waabaanka mase ilmaha waa laga hareyna asagana meeshiisu fadhiisana hoogaho ayaa meelaha loo soo joogjoogaya waa loo soo alaabana markaas aanuu keenaya waay hiskin waxaa waaye muddo yaroo udhexayso haddii hadda geela waa ilmihiisii lagu dayo u nuugo wax yara u nasanayaan xashiina meelaha soo marmaraysa waxba soo cunaysaa cunugina meeshii haddii uu yaryahay meeshii iska seexanaya haddii weyn yahayna meelahaas soo marmaraya asagana waa soo waxba soo cuncunaya waqti markii la gaaro wuxuu soo xasuusanaya caano waaye xashii ana ayna keenaysaa ilmihii waa soo tooy waa soo xasuusanaysaa waa laisku yeera waa laisku yeeraa asagana hooyadii waa u yeeraya cidna u yeeraysaa waa laisku imaana waa nu- waa nuugaya soo ma haddana wax yar kadib haddii muddo la joogo haddana saasle waaye sidaas marka tan nuugsantii hore iyo tan intii u dhexaysa maxaa la yidhahdaa hiskin waaye ilaa tan kale laga gaarayo waaye xiskan aanoo keenaya markaas waa waay wacatama waay ishgeelmaal iyo wa sabaaxan gelinka hore waaye sabaax laga soo bilaabo qoraxda soo bixitaankeeda ilaa zawaalka laga gaarayo sabaax laska yidhaahdo carabta qaar ka mid a waxay u yaqaaneen habeenka kala barkiisii laga soo bilaabo ilaa maalinta kala barkeeda laga soo gaarayo ayaa sabaax u yaqaaneen lixsa habeenimo laga soo bilaabo ilaa lixsa maalinimo laga gaarayo intii udhexays maa laha maxay dhahayaan sabaaxa waa isku dhahayaan ayib laakiin sharciga markay fiirsho wixii qorax markii ka soo bado ilaa zawaal laga garaya waxaa laga yaqaanaa sabaaxa waa iyo wamasaa'an galabtii waay gelanka dambe waay iyo wamasaa gelanka dambe waay zawaal laga bilaabo ilaa qoraxda ka dhacaysa carabtana waxay u yaqaaneen qaar ka mid ah lix lixsa maalinimo laga bilaabo ilaa lixsa habeen laga gaaraya haddana masaa ayay u yaqaaneen bar iyo bar duhurka laga bilaabo ilaa habeenka kale barkiisa laga gaarayo ayaa masaa ay u yaqaaneen habeenka kale barkiisa laga bilaabo ilaa duhurka laga gaarayana sabaax ay dhihi jireen haddaba laakiin sida u badan waxaa waye masaa gelanka dambe waay asagana waa zaman le waay waqti le waay sooma iyo wa abadan weligaada ama weligeeda ama weligiisi madba marka maqaam maqaamka la joogo ayaa ku xihan tahay iyo wa abadan weligaada abadan abadan abadan marka idan waa arfu zamaan iyo wa amadan amadan way abadan iyo amadan waa isku mid weligiyaada way iyo wa xiinan waqti way xiinan meel malaha ku xiran waa waqti mubham ah wax yar waa noqon kartaa wax dhadhaxad waa noqon kartaa waqti dheer weligiis waa noqon karaa xiinan xiinan iyo xiinan zaman wa xiinan way asagana waa zaman darfu zamaan way iyo wamaakii wayashbaha huwa maa la shabahay daalika kaas la soo sheegay intii hadda la sheegay ima suu sheegay musanifku raxmatullah alayh laba iyo toban uu sheegay intan keligeed ma waa ka badan yihiin laakiin isaga intaasuu sheegay intaa qaado ah intii intaas ay ka aan ahaynina kutubta kale insha allah allah naga gaarsiiyey ayuu leenahay ayaan leenahay marka afar iyo toban laba iyo tobankaasi ay ku tusaaleeyeen وضرف المكان ضرف المكان كسجنة هو ظرف المكان وعوي اسم المكان بوس ايه مقعيس وان ظرف المكان وبوس مقعيس بوس ميل مقعد وان بوس مقعد ميل على المشي هاتبا ومكان دول بوس أمرك يا هنا ميل كلها هاته dhulkiisun ahaanina meelka ha ahaadee waa boos wey horta meel waa zaman wax ma aha waqti maaha xilli maaha وظرف المكان ظرف المكان هو ظرف المكان اسم المكان بوسكي مغيسي واي اسم كاسو المنصوب لنصبنا يا سغنا واسم لنصبنا شرط يا سغنا هدي اسم كي اسم مكان نغضو لكن ان اهين هي منصوب darfu man makaan ma noqonaya ma ma noqonayo marfuuc haddii noqdo mise majruur noqdo darf ma aha daraf ma aha ee wixii markaasi booskiisii asaga la xidhiidha ayaa la loo fiirinayaa bixasabi ee maa qablahu ayaa loo fiirinayaa wixii ka horreeyay ayaa loo fiirinaa marka اسم المكان مكان كي بوس اسم مغيسي واي بوس كي مغيسي واي اسم كاسو المنصوب لنصبنايو bitaqdiiri fi fii macnaheeda qadaradeeda ku sugnaaday markii isamkaasi makaanka u sugnaanayo oo la nasbinaayo wuxuu ku sugnaanaya bitaqdiiri fii fii macnaheeda qadaradeeda waa fii macnaheeda in laga dareemo waayo oo laga fahmo aya waayo inay ku jirto ma aha lafdigeeda laakiin macnaheeda inuu lagu uriyo laga dareemaya waayo bitaqdiiri fi fii macnaheeda way bitaqdiiri fii fii macnaheeda leedahay fii macnaheeda gadaradeeda ku sugnaaday waay bimacnaa fii in lasoo gadaro ku sugan naxwu amaama oo kale waay hor amaama hor waay wixii meesha aad joogto wixii kaa horeeyo ayaa laga wada oo dhulka ah hortaada hortaada waay zaman ama maalin hortaada ma noqonaysa ma soconaysaa maya waa tan hortayduu joogo maalintii waa tanaaba ma dhihi kartaa hortayday fadhiisaa maya waa makaan waay marka darfu makaan waay amaama hor waay hor tusaalihiis waa soo sheegnay soo ma jalastu amaama sheekh sheekha hortiisii hortiisii hortiisa hagee marka dhulku miya mase maalintii waay boos waay boos iyo wa khalfa gadaal waay khalfa gadaal waay jalastu khalfa sheekhi doo dhihi karaa gadaal gadaal waaye hadda si tusaale uma keenin laakiin hal hal tusaaleda waa loo sheega hadii la yidhahdo waqtiga u dheeranaya meel kalaan ku arki doonaa insha allah tusaalehe iyo wa khalfa khalfa waay khalfa macneed maa waay gadaal waay khalf hadda gadaasha qofka gadaashiisii boos miya mase waqti waayo boos wa iyo wa qudaama hor waay hor qudaam hor waay qudaam waay hor waay hor hor marka waxaa waay waa boos waay hor waxaa waaye waa boos waana nasbisan tahay waana hee nasbisan tahay bitaqdiiri fiin way tahay meesha horta la soconayo hortaadii oo dhan miya mise hortaadii dhexdeedu socda ninkan meel hortaada dhexdeedii ah gadaashaada dhexdeedu miya fadhiya mise gadaashaadii oo dhan meesha wax adag kaa gadaalkaadii ilaa meel dhammaad aan lahayn asale maa fadhiya maya hee gadaashaada meel dhexdeeda ah ayuu fadhiya hortaadii meel dhexdeeda ah ayuu fadhiya hortaadii dhan intii ishaada arkaysa asaga ma fadhiya qofkani saas way maana idan marka dhax waa laga dareemayaa dhax bimacnaa fii waa laga dareemaya iyo wa waraa'a gadaal waay gudaam ay ka soo horjeedaa wa waraa'a gadaal maraha qaar horna way noqota waraa waraa qur-aanka iyadoo hor tilmaamayso iyo iyadoo gadaal tilmaamayso ma haysaan hor iyadoo tilmaamayso kenba ya horaa fanabadu waraa'a duhuurihim hor miyamad gadaal waay aye adig hor qur-aanka sheegay hor ya waraa'an ku dhahay lahuma manada waraa'a ma kole lafdi waraa'a raba waraa waraa aye ya min waraa'ihim jahannam waayay sahayantak maxaa kale kan kan dhow ya من ورائهم عذاب ايه غليظ صح هاي عندك عبد الرحمن هر هر هر هر هر فنبوض وراء ظهوري هرتو بي كنت وران مياه هر هاول دلو ثروا على وسلس يقاضنا به وها آن للربين أساس هاي وكان وراءهم ملك يأخذ وراءهم على قد مرك دون دي نبي خضر جاء هاي وكان وراءهم hortooda waxaa ahaaday malik qaadanaya kula safiinatin saliima kula safiinatin saliimatin qasba wax jirmiya saliimata ma ku jirtaa hee macan ahaan aa ku jirta maxaa idin ku dhacay ayad qur-aan kuma jirto laakiin macno waa ku jirtaa meesha waxaa ka sifa ka jirta soom ka jirta ku jirta me xagee laga fahmay hee daahirka xag siyaaqa laga fahmaa nebi khalid doontan muxuu ceebeynayaa ninkaasi boqorka ah daalimka ah doonta qaadanaya ayaa ka ceebaynaya sooma haddii asaliima aan lagu darin maxaa meesha ka dhalanaya ama ha ceebayo iyuusan ceebanin hee kulla safiinatin waa nakiro sooma safiine kasto ama ha ceebeysanaato ama iisan ceebeysanaaninee uu qaadanayo waay saas mee laga wada marka siyaaqa ayadda maxaa laga wadaa tii ceebaysan waa ka taga tii saliima u qaadanaa sooma kaana waraa'ahum malik yaahudu kula safiinatin saliimatin qasban sooma macnahaan saas ayaa gara gadaalna yaa rab gadaal ya aya deg aya waraa fanabaduuhu waraa duhuurihim waay waraa adan waa gadaal saxiix idan marka labada way noqotaa hadda maysaan laakiin waxaan u wadnaa gadaal waay iyo wa waraa marka daraf waay darfu makaana iyo wa waraa gadaal way gadaal gadaal iyo wa fawqa kor way kor wixii kor ah way wa fawq kor way waayahay makaan kor naga xigi muxuu yahay kan maxaa kan kan boos miya masjidkan saqafkiisa soo sio kan boos miya ha boos way dee mar waxaadnan boos ay ku taagan tahay soo maa halkaas waay simadana boos waay oo kor waay waraa ee fawq darb waay makaan waay iyo wan fawqa kor waay iyo wa taxta hoos waay meeshii lagu ahaaday wixii ka hooseeya hoos iyadana waa makaan waayahay iyo wa cinda cinda waay ag waay qofkan agtiisii cinda waay meel qof joogo agtiisa la tilmaama soo maa meel qof joogo makaan miya mase maalin waayo zaman waayo qof mees qofku taagan yahay makaan waayo ee qof agtiisa la tilmaamaya waa cinda waayo iyo waa maca maca waayo mac waa la dhihi karaa ceenka in la sukuuniyo oo bannaan tahay iyo waa maca labadu iyo waa maca maca waayo la jiri waayo ayadana la jiri qof socdo qof la socdo waayo iyo maca iyo wa izaa qaabil waayo qaabil قابل واي إزاء إيه وحذاء قابل واي إذن لكن ذو حذاء بمعنى قابل أو قريب واي ميل دو قابل كيسير دو واي هم حذاء حذاء أذنيه هذا تقول صار سما قعمها مركي كرو قاضي النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة اللي قلت لقاها الله يو مرة قال قعمي ساقينا إيه حذاء أذنيه وحذاء منكبيه فروع أذنيه xidaa mankibeehi intaba qaabil sooma maxaa la markii la fasilaya marka dhigihiis qaabilkooda ama mankibeenkiisi qaabilkooda u dhow waay meel u dhow qaabil la dhahdaa xidaa waayahay iyo wa tilqaa'a iyo qaabil waa idana saddexdan waa isku macna iyo wa tilqaa'a walama tawajaha ee tilqaa'a madyana tilqaa'a madyan maxaa waay madyin madyan qaabilkeeda oo xaggeedii wa iyo wa tilqaa'a tilqaa'a waay wa thamma thamma waay thumma maaya thumma maxaa waay soo marnay xarfu cadaf waay tanna taas xaraf waay tanna isim waay taas cadaf waay tanna darf waay darf makaan waay iyo wa thamma thamma waay meeshaasi ishaarana way tahay iyo wa hunaa meeshaan waay meel dhow waay thamma meeshaa halkaas wah fog waay iyo wa hunaa ant waay meeshaan waay meel dhow waay hunaa hunaa meel makaan waay iyo wamaakii waashbaha wamaa shabahay dalika kaasi imise tusaaleeyay musanifka hada sheegay alfaada darfa makaanka saddex iyo toban soo maa wamaa ashbaha dalika maxay tusinaysaa inta intaan ka badan tahay soo maa way badan tahay laakiin intan ayaa tusaale ahaan u keenay طيب wax yar qor bal wax in lama qorayo maanta wax yar la qoro insha allah baabu darf الزamani wa darf الmakani waxaan kaga hadlaynaa saddex arrimood baabu darfu zamani wa darfu makan waxaan kaga hadlaynaa saddex arrimood baabu darfu zaman iyo darfu makan waxaan kaga hadlaynaa saddex arrimood ko ma huwa darfu lugatan wastilaaxan ko waxa waaye ma huwa الظرف لغة واصطلاحا أرنكود وحوي ما هو الظرف لغة واصطلاحا أرنك لبعض إلى كم قسم ينقسم الظرف إلى كم قسم ينقسم الظرف إلى كم قسم ينقسم الظرف إلى كم قسم ينقسم الظرف سدح وتنبيهاني سدح وتنبيهاني سدح وتنبيهاني الجواب لكو مسالف الظرف لغة هو الوعاء الظرف لغة الظرف لغة الظرف لغة هو الوعاء الوعاء الواو يو عين ألف لقطة يو همزة ألف قاب ألف قاب همزة لسه هو الوعاء الوع الوعاء الوعاء الوعاء واصطلاحا بأكد واصطلاحا والله واصطلاحا واصطلاحا وهو ينقسم إلى قسمين اصطلاحا وهو ينقسم إلى قسمين وهو ينقسم إلى قسمين اصطلاحا وهو ينقسم إلى قسمين ظرف الزمان ظرف الزمان ظرف الزمان ظرف الزمان وهو اسم الزمان المنصوب وهو اسم الزمان المنصوب وهو اسم الزمان المنصوب بتقدير في وهو اسم الزمان المنصوب بتقدير في وهو اسم الزمان المنصوب بتقدير في وظرف المكان وظرف المكان وظرف المكان وظرف المكان وهو اسم المكان وهو اسم المكان وهو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه وهو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه saddex majiim atanbiih lwal tanbiih lwal tanbiih lwal tanbiih lwal limaada jamaca almusanifu baynahumaa fii baabin waaxidin limaada jamaca almusanifu baynahumaa fii baabin waaxidin limaada jamaca almusanifu baynahumaa fii baabin waaxidin limaada jamaca almusanifu baynahumaa fii baabin waaxidin calaamatu su-aal jawaab limushaabahatihimaa wataqaarubi axkaamihimaa limushaabahatihimaa wataqaarubi axkaamihimaa limushaabahatihimaa wataqaarubi axkaamihimaa لمشابهتهما وتقارب تقارب أحكامهما والتنبيه الثاني والتنبيه الثاني والتنبيه الثاني لماذا ذكر المصنف الظرف عقب المصدر لماذا ذكر المصنف الظرف لماذا ذكر المصنف الظرف لماذا ذكر المصنف الظرف عقب المصدر عقب المصدر عقب المصدر عين يو قاف يو با عقب المصدر عقب المصدر عقب المصدر علامة السؤال جواب لما بينهما من المناسبة لما بينهما من المناسبة من المناسبة لما بينهما من المناسبة لما بينهما من المناسبة لما بينهما من المناسبة من المناسبة تقابل وهي وهي وهي أن المصدر يحتاج وهي أن المصدر يحتاج وهي أن المصدر يحتاج وهي أن المصدر يحتاج لزمان ومكان يقع فيه لزمان ومكان يقع فيه لزمان ومكان يقع فيه لزمان ومكان يقع فيه طيب عندنا هنا باب ظرف الزمان وظرف المكان وهكذا لنا سد حريمات أرنك قوات معاوي ما هو ظرف ظرف محلي هذا لغة حق لغة xag luugadda maxaa la yidhaahdaa iyo wasilaaxan xagga istilaaxaga labo wa ilaa kam qismi yanqasim adarf darfka imisa qiibad u qaybsamaa iyo wa tambiihaani laba tambiih laba baraarujin ko waxaa waaya darfu darfu lugatan lug ahaan huwa darf waxaa la yidhahdaa alwicaau weel way weel weel wicaa ayaa la yihahdaa weel waay daraf macnaheed waa weel waay daraf e waa weel waayahay zamankan la sheegay waa wax kooban wax dhexdiisa dhaca wax weelaynaayo waay soo maa weelka maxaa lagu shubaa wixii loo baahdo soo maa biyo iyo caano iyo malab iyo wixii loo baahdo dhexdiisa lagu shubnayo ayagana waa zamaan haddii yahay waa weel asagana dhexdiisa wax lagu shubnaa soo ma waxbaa loo samaystaa haddii makan yahayna waxba lagu samaystaa dhexdiisa wax lagu samaystaa idan waa weel luga ahaan carab lugadu carab waa saas waa weel darafku waa weel adarfu darafka lugatan lugada dhexdeeda huwa darafkii waxaa waaye alwicaau weel waaye weel waaye wasilaaxan xagga isilaax ahaanna wa huwa yanqasimu ilaa qismayn aas isilaax lama sheegi karo ilaa labada markii asaga qaybsamo kadib mooyaane waay marka taqsiibkiin aa sheegno marka waay wa huwa ee wasilaaxan isilaax ahaan dha- isilaax dhexdiisii wa huwa darafka yanqasimu wuxuu qaybsama ilaa qismayn laba qaybood oo qaybsamaa darfi zamaanin darfu zamaan barfu zamaan wa huwa darfu zamaan marka maxaa la ahaa istilaaxan daraf maxaa laa markii laho horta labaa ugaybsamayaahe kee ka wadaa saasa dhehaysa soo maa darfu zamaan iyo tacriifkiisa sheegaa baan rabaa ama darfu makaan darfi zamaan darfu zamaan ayuu- xaggiisa u- ayuu ugaybsamaa waay wa huwa darfu zamaankana ismu zamaani zamaankii magaciisii waaye ismkaasoo almansuubu la nasbinaayo bitaqdiiri fi fi gadarad macnaheeda gadaradeeda dhexdeeda ku sugan waayahay iyo wa darfi lmakaana iyo darfi lmakaan waa gaybsama labada waayo wawa darfu makaanka isagana alismu eh, ismu makaani makaankii ismkiisii waayo ismu zama makaani makaan ismkiisii waayo ismkaasoo almansuubu la nasbinaayo bitaqdiiri fi fi gadaradeeda dhexdeeda hee ku sugan ama lagu nasbiyey culimada qaarna siday qabaan kaasaa la yidhahdaa isagana Ee, waxaan waxaad ogaataan isimka ee, darfu zamaanka wuu qiibsamaa keligiisii saddex uu qiibsamaa darfulmakaanka asagana keligiisii saddex ayuu qiibsamaa Ee, saddex saddex lagu daray meeqa isku noqonayaan lix qeybood waay qeybta oo darfu zamaanka saddexda qeybood u qeybsamaya hadda ma taabanin waan ka tagnay darfulmakaanka saddexda qeybood u qeybsamaya hee ma taabanin waan ka tagnay saddex saddex lixdaasi qayboodba kitaabkale kan ka dambeeya lana gaarsiiyo ma taabanayno hadda laakiin meesha maxaa kaga hadlnay taqsiim bis ah darful makaan iyo darful zamaan iyo darful makaan lay qaybinay basi tacriifkiisa intaasa la soo intaan lay maaha oo badan yahay isaga darfka aqsaamtiisi saddex iyo saddex lix aqsaam oo qaybsamaa intaasi oo meel kale u dibdhigayna insha allah waa nagu badanayaan haddii kale waayahay dadkana dad bilow waa ku jiraa marka waa waa dib u dhigaynaa mid kastana tacriifu leeyahay lixdaas qiibood mid kastana dee tacriifu leeyahay lixda midkii u qiibsan mid kastana tacriif gaar uu leeyahay tusaalena u baahan yahay haddana mar gaar ahaan ogo marka waxaano culeysoo ku jira mar dambe lana gaarsiiyo insha alla waayahay midka saddexaad waxaa waaya tanbiihu atanbiihu alawal tanbiihka koowaad limaadaa maxay jamaca u kulmiyey almusanifu musanifka baynahumaa labadan daraf darfu zamaan iyo darfu makaan muxuu u kulmiyey fii baabin waaxidin hal baab muxuu ugu kulmiyey markii tirinaya halhala u soo sheegay soo maha ee mafcuula bihi keligiisa soo sheegay almasdar masmafuul mutlaqna keligiisa soo sheegay darfu zamaana keligiis muxuu sheeg waaye oo darfu makaana keligiis muxuu sheeg waaye oo labadan isku daray labadaas iskuma darine inta kalena iskuma daraayo maxaa dhacay marka sababt maxay tahay oo maxaa cilada maxay tahay marka taasaa lagu baraya waxaa saas u yeelay u jamciyey limushaabahatihimaa labadan daraf isshibahitaankooda darteed maxay isku iyo wa taqaarubi axkaamihimaa axkaamtooda isku dhawaashadeedii darteed waay way isshibahaan axkaamtoodiina way isku dhowdahay sidaa daraaddeed ayaa hal baab iskulu sheegay labada buuca haddana ma asagoo hal baab ku jamciya haddana mid kasta kii kan kale wixii kaga socon lahaa waa tilmaamay soo ma sidaas marka maxaa u jamciyey saasaa dhahaysa limushaabahatihimaa wa taqaarubi axkaamihimaa tanbiihka koowaad waa kaas watanbiihu thaani limaada maxay dakara musanif musanif u sheegay adarfa darafka muxuu u sheegay bacda caqiba dheh caqiba almasdari masdar gadaasheeda muxuu ugu xijiyey masdarkii markii uu sheegay daraf muxuu ugu xijiyey ugu daray gadaashiisa ciribtiis muxuu sheegay maadaama kasoo hadlay masdarkii haddana muxuu ku cirbiyey ku xijiyey darafkii maxaa saasoo yeelay oo maxaa sababa minaa sabab maxay tahay maxaa jiro maxaa jiro maxay cilada cilada maxay tahay limaada maxay dakara almusanifu musanifku u sheegay adarfa darafkii muxuu u sheegay caqiba almasdari masdarka ciribtiisi waaye jawaabtu waxaa waaye limaa kii daradiis ayaa u sheegay ciribtiis waaye baynahumaa labadooda u dhaxeeyo labadee bayna darfi iyo walmasdari waaye baynahumaa bayna aldarfi iyo walmasdari limaa kii daraaddiis ayaa ciribtiis u sheegay baynahumaa labadoodii udhaxeeyo oo min almunaasabati munaasabad ah munaasabada ka dhexaysa labadooda in masderkii markii lasoo sheegay gadaasheeda daraf la sheego munaasabo ayaa jirta munaasabo u haboonaansho ayaa jirta maxaa way munaasabaddu munaasabad ee ayaa jirta waaye wahiya munaasabadan maxaa waaye hee ana almasdara masdarkii yaxtaaju wuxuu u baahan yahay lizamaanin zaman iyo wamakaan lizamaanin xilli waqti iyo wamakaanin boos ayuu u baahan yahay yaqacu masdarka dhacayo fiihi zamanka ama booska dhexdiisa masder waxaan soo sheegnay tusaaladiisa soo marnay darabtu zaydan ayaan dhahay ayaan ayaana dhahan dhahnay soo tusaale masalim soo maaha waayahay darbigaasi goo muxuu u baahan yahay inuu dhaco waqti iyo boos waay waqti garacitaankaas inuu waqti uu dhacayo shaka kuma jiro waqti la-aadu ma dhici karaba garacitaankaasi ama maalin ama habeen meeluu dhacay marka masderka waa inuu dhaco wuxuu u baahan yahay inuu dhaco zaman waay haya mee qofka la garaacayo hee maalin miya ama maalma dhed maalma lagu garaacaya ama boosa lagu garaya marki la garaayo boosa soo maa zaman waqt ma waqtin waa u baahan yahay isla markaas muxuu ubahan yahay dana boos waay meel lagu garaacay qofkaan in la helo waay markii la garaacayo meeluu joogay meeluu istaagnaa meeluu fadhiyay meeluu soconayay meeluu saarnaa qof meel aan joogin ma la garci karaa ma la garaaci karaa ma jirto waay idan masderka mar walba muxuu u baahan yahay zaman iyo makaan uu dhacayo dhexdiisii maba dhe suurtagalba ma aha zama masder aan dhicin labadaasi dil garaac cunid seexasho mar walba maxay dhacayaan labadaas waa dhacayna soo maa goortaad seexanaysa habeen leemas maalin leeway soo maa meeshaad seexanaysa hee boos leeway soo maa meel boos aan ahayn ma jirto adig seexin karto ma jirto idan marka maadaama oo masdarkii u baahan yahay zaman iyo boos makaan asaga dhexdhacayo waa in lagu xijiyo waxay munaasaba noqotay in lagu xijiyo waay munaasabad noqotay ma fahmna intaasna allah subhana wa taala lama bilahi tawfiq